bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiy raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fi اstilaami اlxajari wالrukn اlyamaniyi duna ma siwaahuma baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi istilaami alxajari xajarka taabashadiisa xajarul aswadka weeyaan warukni lyamaaniy iyo ruknulyamaaniga kacbada afar tiir ayay ka kooban tahay tiir waa midka dawaafka laga bilaabo xajarul aswadka uu ku yaallo mid baa ku xigo qofka markuu dawaafayo bidixdiisa mid kalea kusii xiga saddexaad midkaas marka labaad iyo saddexaad waxaa la yidhaahdaa shaamiyeyn midka afaraadna waa ruknulyamaaniga kadib marka haddana xajarkiibuu qofka ku bilaabaa afar tiir waaye labana waxaa la yidhaha aruknaani alyamaniyaani waa midka uu xajarul aswadka ku yaallo iyo kan ka horeeyo oo ruknulyamaaniga la yidhaaha labada kalena waxaa la yidhaahaa shaamiyaan labada marka shaamiyaanka calaa asaasi qawaacidi ibraahim kuma taagna oo kacbada markuu nebi ibraahim dhisayay aas-aaska meeshuu ka jeexay labadaana haystaan ruknulyamaaniga iyo xajarkaa haystaan labada tiir oo kale aasaaskii nebi ibraahim maba ahanba leanna kacbadu intaan way ka dheerayd waa ka weyneyd markii quraysh ay kacbadii dhisaysay nafaqadii baa ka go-day iyo biilkii ay ugu talagaleen maadaama derbigii ay gaarsiin waayeen meeshii aas-aaska meel sokay aas-aas ka jeexeen marka aas-aaskan labada shaamiyeenka ay ku yaalaan laysa min qawaacidi ibraahim aasaaskii ibraahim ma aha labadaas ayb meeshaas marka labadooda ku aadan meel yaroo xayndaab camala loo sameeyey la yidhaha xijru ismaaciil ama alxatiim meeshaa marka waxaa xayndaabka loogu sameeyey in la ogaado kacbada inay ka mid tahay ayib marka labada xajarka iyo ruknulyamaaniga iyaga in la taabsado duuna maa siwaahumaa labada kalena aan la taabanin macnaha qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa cabdurazaaq wahuwa bnu hamaam asancaaniyu qaala akhbaranaa sufyaanu wamacmarun can ibni khuhaym waa cabdullaahi bni cuhmaana bni khuhaym ayaa la yidhaha abu abu cuhmaan alqaari saduuqun rawaa lahu albuhaariyu fi tacliiqa wamuslim wاlarbaca can abi طufayl wahuwa caamir bnu waahilah waxaa la dhalay wulida caama uxud ru'yu uu leeyahay nebiga waa arkay qaala kuntu maca bni cabbaas ayaan la jiray wa mucaawiyatu mucaawiyana laa yamuru ma maraynin biruknin tiir kacbada tiirarkeeda ka mida ila istalamahu waa taabsanaya faqaala lahu bnu cabbaas ibnu cabbaas baa wuxuu ku yidhi ina anabiya sal ll ly slam nebiga lam yakun ma uunan ahayn yastalimu inuu taabsanayo ila alxajara alaswada xajarulaswadka maahana iyo warukna alyamaniya iyo ruknulyamaaniga labadaa bis buu nebiga taaban jiray faqaala mucaawiyatu mucaawiya wuxuu yidhi laysa shay-un shay ma aha min albeyti shaygaasoo kacbada ka mid ah mahjuuran mid laga tegaayo meel kacbada ka mida oo laga tegayaa ma jirto meel walba waa taabanayna ayb ibnu cabaas marka uu ka reebay meeshaa marka ibnu cabaas wuxuu daliishaday nebiga ka tegistiisa tarkigaas rasuulku inuu ka tegay isagoo heli karo inuu taa inuu taabsado isagoo heli karo inuu taabsado yaa haddana uunan taabanin wax ka celiyey oo maanic u diidayna uunan jirin ibnu cabaas daliilkiisu saas waay marka nebiga ma samaynin wax ka celiyeyna ma sheegin ma jiraan ee in la taabto baahidii keeni lahaydna waa qaa'im dayib mucaawiyana marka istidlaalkaas kuma waafaqin ibnu cabbaas sidaanuna yidhi meel kacbada ka mid oo laga tegaayo male buu yidhi ayb imaamu shaafici xadiidkan isagoo tacliiqiyeybu wuxuu yidhi nacam laysa fi lbeyti shayun mahjuur laysa shayun min albeyti mahjuuran meel kacbada ka mid oo laga tegayaa male bal natuufu xawlahaa iyada dhan aanba ku wareeganayna buu yidhi meel marka aan ka tegayno on gaar u nacabnaha ma jiro yidhi marka iyada dhan baan ma dawaafaynaa oon ku wareeganaynaa walaakin natabicu sunnata ficlan wa tarkan saasuu yidhi alimaamu shaafici laakiin sunnada nebigaan raacaynaa ficlan wa tarkan wixii uu sameeyeyna waa samaynaynaa wixii uu ka tegay maca qiyaami almuqtadii wa cadami ilmaanicina waa ka tegayna yani sida aan afcaasha uga dayanaynoo kale ayaan uga dayanaynaa waxa uu ka tagana waa fiqhi daqiiq ah marka marka sunnada nebiga maahan keliya wuxuu sameeyay in la sameeyo bis afcaasha nebiga waxaa ka mid a turuugta waxyaabaha uu ka tago isagoo samayn karo maanic u diidana uunan jirin de waxaa weeyaan sunnadeeda in laga tago oo la daayo ayb qaala wafi lbaabi can cumar qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu صaxiix walcamalu calaa hada cinda akari ahli lcilmi sidaas waaye ahlucilmiga badankood camalkooda anlaa yastalima inuunan taabanin qofka ila alxajara alswada waalrukna alyamaaniy weliba labadooda waxay ku kala duwanyihin xajarulaswadka waa la dhunkadaa ruknulyamaaniga isaga lama dhunkada gacanta unbaa lagu taabtaa bis istilaam laakiin xajarka isaga waa la dhunkanaa haddaad gacanta ku taabato gacantii waa dhunkanaysaa ul haddaa ku taabato xajarul aswadka ushii baad dhunkanaysaa intaas haddaa weyso waa ishaaree bis dhunkashana markaa ma jirto marka farqiga xajarul aswadka iyo ruknulyamaaniga u dhaxeeyaa waxa uu yahay xajarka waa la dhunkadaa taqbiil ayuu leeyahay ruknulyamanigana taqbiil ma laha ayib tarjamaday marka xadiidku mudaabaqadoodu waa daahir ahlu cilmiga qaarna waxay ka fahmeen maadaama labadan tiir aynan ahayn calaa qawaacidi ibraahim labadan sababta loo dhunkanayo inay tahay aasaaska ibraahim ay ku taagan yihiin kuwan maadaama aynan ku taagnayn ayaan loo dhunkanaynin xukunkii marka macquulu lmacnaa qaala baabu maa jaa ana nabiya sal ll ly slama daafa muabican nebigu wou dawaafay mudabican isaga oo markaa garabkiisa midigta ah bannaynayo ayb idibaaca marka waxay tahay marada inuu kilkisha hoose intuu geliyo dhinacan marka uu daboolo bidixdaa garabkan midigtaana marka uu banneeyo ayb qaala marka idibaacu isagana wuxuu lahaa sabab oo markii cumratulqadaa oo nebiga gaaladu u ogolaadeen saddex beri inuu maka joogi karo seef iyo hubna hubna uunan la soo gelin seeftana galkeeda inay ku jirto oon laga bixinin ayuu soo galay markaa intuunan imaanin bay waxay dhaheen waxaa idiin imaan doonaan dad ay baabi'isay qandhadii iyo kaneecadii yathrib madiina yaa idiin imaan doono taag daran markaasuu nebiga wuxuu yihi xooggiina iyo tusa ramalkiina waa sameeyey in la rucleeyo afarta hore kanna in la banneeyo meeshaas marka garabka midigta ah dabadeedna marka sunnow iska noqday waa la daayey marka ayb qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa bnu cuqbah can sufyaan can ibni jurayjin can cabdilxamiid meeshaa marka inqiaac baa ku jira bayna bni jurayj iyo cabdilxamiid lianna bna jurayj lam yasmac min cabdilxamiid bni jubayr cabdulxamiidna waa cabdulxamiid bnu jubayr alcabdariyu alxajabiyu hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita can ibni yaclaa ibnu yaclaana waa safwaan ibnu yacla bni umaya alxaafid ilmizi wuxuu yidhi in lam yakun safwaana falaa adri man huwa hadduusan safwaan ahayn ma garanayo can abiihi wahuwa yacla bnu umaya wa yuqaalu yacla bnu munaya ana nabiya sal l ly slama daafa bilbeyti kacbaduu dawaafay mudabican isaga oo garabkiisa midig banneeyey wa calayhi burdun go-na oo wato ayb qaala hada xadiidu thawriy can ibni jurayj walaa nacrifhu ila min xadiidihi wa huwa xadiidun xasanu saxiix wa cabdulxamiid huwa bnu jubayr bni shaybata can ibni yacla can abiihi wa huwa yacla bnu umaya ayb ayb marka qaala baabu maa jaa fi taqbiili اlxajar xajarka yani dibaacaas marka waxaa iskale dawaafulquduumka kii oo xajat lwadaaca markii uu soo laabto dawaafulifaadaha inuu sameeyey lama sheegin qaala baabu maa jaa fi taqbiili اlxajari dhagaxa dhunkashadiisa waxay ku yimid ayuu baab ah qala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sari qala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir can اlacmash can ibraahim can caabis bni rabiica qaala caabis bnu rabiicata anaqaciy alkuufiyu hiqat muqadram qaala ra-aytu cumara bna alkhadaab ayaan arkay buu yidhi yuqabilu اlxajara isagoo dhagaxa dhunkanayo wayaquulu dhahayo inii uqabiluka waan ku dhunkanayaa wa aclamu waanan ogahay annaka xajarun dhagax inaad tahay walowlaa anii ra-aytu rasuula allahi sala alla ly salam haddii aanan arki lahayn nebiga oo yuqabiluka ku dhunkanayo lam uqabilka kuma dhunkadeen xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa sunnada yacnii raacitaankeeda oo wuxuu leeyahay nebigaa ku dhunkaday baan ku dayanayaa ma ahane kuma dhunkadeen oo dhagxaanta waxba iigama duwanaateen waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka in ficil lagu baro wax waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa cumar hadalkan sababta ka keentay waxay tahay de mawsim iyo meeshaasoo kale dad badan baa isugu imaanayo dadkiina gaalnimadii waa ku dhoweyd iyo shirkigii iyo dhagax caabudkaa ku dhowaa markaasuu is leeyahay amaa loo maleeyaa dhagaxan la dhunkanaya isagana kii la caabudayay inuu yahay ictiqaadkaas buu marka zuulinayaa ayib ciraaqi wuxuu yidhi fii sharxi tirmidi fiihi karaahatu taqbiili maa lam yarid isharcu bitaqbiilihi xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay nicidda la nacay wax sharciga aan ku soo aroorin in la dhunkado in la dhunkado shay marka sharciga in la dhunkada aanay ku soo aroorin dhunkashadiisu karaaho waayo buu leeyahay ayib dabcan a'imada marka waxay ka hadlaan ibnu xajar baana hadal warkan kasoo guuriyey ciraaqi culimada dabcan musxafka iyo mimbarka nebiga iyo iyaga waa ka hadlaan musxafka saxaabada marka waxaa la sheegay cikrima inuu dhunka jiray cikrimatu bnu abi jahl saxaabigaas cid hadda saxaabadii ka midoo diidayna ma jiraan ayb uu intuu musxafka dhunkado ayuu dhihi jiray kalaamu rabbi kalaamu rabbi marka musxafka dhunkashadiisa wax dhibaataa male ayb qubuurta iyo in la dhunkado iyada waa la nahiyey imaamu nawowi iyana waa sheegayaa kitaabkiisa ee manaasigta uu uga hadlo aliijaaz ayb oo axkaamta manaasigta iyo u uga hadlo ayib riwaayo waxaa soo aroortay cali inuu markaa cumar oo warkan ka maqlay inuu cali ku yidhi balaa dhagaxani waxwaa anfacayaa markaas uu sheegay markhaati inuu noqonayo qiyaamaha iyo qofkii dhunkado waxyaabahaas buu sheegay laakiin asaaniiddaas daciif inuu cali sidaas yidhi kama sugnaanin ibnu xajar fatxulbaariga sidaasuu yidhi qaala wafi lbaabi can abi bakrin wabni cumar qaala xadiidu cumara xadiidun xasanun saxiix qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu bnu zayd can الzubayr bni carabiy wahuwa abu salamata albasriyu laysa bihi ba'sun ana rajula nin sa'la bna cumar ayuu su-aalay can istilaami alxajar dhagaxa dhunkasha taabashadiisa qaala wuxuu yihi ra-aytu nabiya sal l slam nabigaan arkay yastalimuhu isagoo taabsanayo wa yuqabiluhu dhunkanayo faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in gulibtu calayhi haddii la igaga qaalib noqdo layga adkaado oo dad kale ay meeshii galaan anigana aan awoodi waayo la iga qaalib noqdo ara-ayta in zuuximtu haddii la ila cariiritama ka waran oo laygu cariiriyo faqaala bnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi ijcal ara-ayta bilyaman ijcal yeel ara-ayta kelmaddan aad sheegaysida ara-aytada bilyaman yeman geey buu yidhi riwaayadan saas ay leedahay riwaayo kalena waxay tidhi ijcal ara-ayta fi lkowkab ara-aytadan qaad xidigaha ku firdhi ayb ra-aytu nabiya sal ll ly slam nabigaan arkay yastalimuhu isagoo taabanayo wayuqabilhu dhunkanayo ibnu xajar wuxuu yidhi wainamaa qaala lahu dalika sidaa wuxuu u yidhi liannahu fahima minhu wuxuu ka dareemay mucaaradata alxadiid xadiidka nebiga inuu ka hor imaanayo un bira'yi uu uga hor imaanayo fa ankara calayhi dalika waa ku inkiray marka wa amarahu idaa wuxuuna amray idaa samica alxadiida hadduu maqlo an ya'kuda bihi inuu qaato wayattaqiya ara'ya ra'yigana uu ka dhowrsado yanii ninkan ibnu cumar nin mas'aladan cariiriga ku dhacday maunan ahayne nin uun warka nebiga uun inuu ka daba taga iska jecel inuu yahay buu dareemay sidaas buu warkan u yidhi ee qofka haddii la ciriiriyo uu awoodi waayo haddee wixii waa ka dhacayaan waaba yacnii awalba sunnow ahaa laakiin dad inuu ku dhibo mano ma noqonayso warkan laakiin ijcal ara-ayta bilyaman wuxuu u leeyahay ra'yigaas sunnada looga hor imaanayo diida warniya waama qaado sunnadan haddaad awood u hesho meesha tag haddii kalena su-aashan badan ara-ayta ara-ayta ara-ayta jooji aadayna u necbaayeen saxaabada iyo salafkaba dadkaas ara-aytada badan ayb oo dadkan reer kuufa ee qiyaaska aada ugu talax tagaa waxaa la dhihi jiray kaana yuqaalu fiihim ara-aytiyiin ayaa la dhihi jiray ara-aytiyiin maanta dhan ara-ayta ara-ayta ara-ayta bal saas ka waran saas ka waran saas ka waran oo aan dhicin ama imaanin qaala wahada huwa zubayru bnu carabiy rawaa canhu xamaad bnu zayd wazubayru bnu carabiy kuufiyun yuknaa abaa salama samica min anas bni maliki wagayri waaxidi min asxaabi الnabiy sal ll l slam uu ka maqlay rawaa canhu sufyaan thawriy wagayru waaxidi min ala'ima qaala xadiidu bni cumar xadiidun xasanu صaxiix waqad ruwiya canhu min gayri wajhin hal waj waxaan ahayn baa lagu wariyey hadalkan dambe o dhan marka nusaqa kuma soo aroorin makhduudaadka ku dhigan yaha makhduudaadka dhan kuma soo aroorin buu leeyahay dinkama idiin qoranya madbuucaadkuu ku yimid marka qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi camalku sidan waaye ahlucilmiga agtooda yastaxibuuna taqbiila alxajari dhagaxa dhunkashadiisay sunnaynayaan fain lam yumkinhu haddaynan u suuro gelin walam yasil ilayhi uunana gaarin istalamahu biyadihi gacantuu ku taabanaya wa qabala yadahu buu dhunkanayaa wain lam yasil ilayhi haddii uunan gaarin istaqbalahu waa qaabilayaa idaa xaadaa bihi markuu ku aadan yahay wa kabara allahu akbar buuna dhahayaa wa huwa qowlu shaafici markaa dhunkasha ma jirta dabcan haddii la ishaaro ayb xajarulaswadka marka dib buu uga laaban doonaayo wuxuu sheegi doonaa jannada in laga keenay iyo axaadiidteeda dhagax jannada laga keenayo caanaha ka caddaan badan buu ahaa dadka gafafkoodaa madoobeeyey ayb qaala baabu maa jaa anahu yabda-u bisafa qabla almarwa safa ayuu ku bilaabayaa qabla almarwa marwo ka hor ayb safey marwo marka waa laba calam laba buurood oo yaryar waaye oo marka laga dawaafka sacyiga lagu sameeyo dherarkooda marka waa in safa laga bilaabo marwo lagu geeyo dherarku marka male isaga waa xadidan yahay dhinaca dherarka dhinaca laakiin ballaca ma xadidan yahay mase ma xadidna war aada u badan baa ku jiro sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi risaalow ka alifay masaladaa baxfigeeda iyada iyo maqaamu ibraahiimka in la durjin kara iyo ayuu wax ka qoray mar dhexdaano hadda aan dheeraynna sacyiga mascaha meesha lagu sacyiyey waa la weyneeyey qaybo kalaa lagu daray intii hore la egba waxay dhalisay markaa dood fara badan oo in la yidhaahdo qaar culammada qaarkood ay yidhaahdaan sacyiga lama kordhin karo intaan un dherarku sida u xadidan yahay ayaa ballarkuna u xadidan yahay ballaca laakiin sida uun loo badan yahay xooga badan ballacana ma xadidna laakiin dherarku uu xadidan yahay aduu risaaladaas marka aaday u qiimo badan tahay aahaarta mucallimina waa lagu daabacay hadda way ku jirtaa majmuuca majmuucat majmuucat rasaa'il alfiqhiyay ka mid tahay ayib ayb sacyigu isaga marka xukunkiisana culamada waa ka hadlaan saddex qowl baa ku jirto maalik iyo shaafici sacyigu waa rukni bay leeyihiin wax bedeli karaana ma leh xajkii uu sacyi ka dhiman yahayna waa naaqis aduu qofka intuu tago sac dawaaf sameeyo sacyigii ka tagoo dalkiisii kusoo laabto waa sacyigaas waa laga rabaa waa ku dhiman yahay weli dhiig iyo wax uu ku bedeli karaana ma leh waxayna qabsanayaan in allaha kataba calaykum asacya fascu alle wuxuu idinku qoray sacyiga ee sacyiya marka kataba calaykum waa shay waajiba ayb iyo caaisha radia allahu canha oo tiri aayadda markay fasirtay nebigana sidaasuu sameeyey ayay tiri waxay tilmaantay marka xaj inuunan ansixaynin ilaa in iyada la sameeyo maaha ayb oo waxay tidhi aayadda soo degiddeeda iyo markay ka warrantay falaysa liaxadin an yatruka adawaafa baynahumaa qofna uma bannaana inuu ka tago labadaa safee marwo socodkooda iyadana wujuub bay tusay iyo nebigu inuu sacyi sameeyey baa sugnaatay ficil ahaan khuduu canii manaasikakum bowna ficilkiisa sharxa ayi ficil oo nebigu xajka ku sameeyey dhexdiisa iyo cumrada uu ku sameeyey waa waajib leanna khuduu canii manaasikakum taas ayuu sharxaya ilaa qariino in loo helo waajibka ka leexinayso yacnii sunnanimo u leexinayso leanna khuduu canii manaasikakum markuu nebigu yidhi acmaasha aniga iga qaata amar waay walamru yaqtadi lwujuub acmaashiina waa sameeyey sow maaha marka ficil mujarada marka maaha waa ficil tafsiir u ah qowl amaru tafsiir u yahay ficilka noocaas oo kalea marka istixbaabu keenaya ma la dhahayo kan mujaradkaa waay kay culimmadu istixbaabka ku sheegaan madhabta labaad ama qowlka labaadi waxa uu yahay isaga in la yidhaha waa waajib haddii laga tago qofka uu ka tago neef ayuu qalaya sida waajibaadka xajka oo kale bedel buu leeyahay sidaana waxaa ku tegay kuufiyiinta abu xaniifa iyo ayb aimada qaar kalena waxay ku tageen iyagana waaba sunna sidiisaba ruknina maaha waajibna maaha waa sunna ibnu cabaasaana ka mid a xadiidkeedana tirmidi wuu keeni doona aduu marka rukninimadaasa aada u xoog badan qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can jacfar bni muxamedi can abiihi can jaabir ana nabiya sal ll ly slam xiina qadima makata markuu soo galay daafa bilbeyti sabcan kacbaduu toddoba dawaafay faqara'a waاtakiduu min maqaami ibraahiima musallaa fasallaa khalfa almaqaami ayuu ku tukaday uma ata alxajara xajarkii buu yimid fastalamahu waa taabtay uma qaala nabda'u bima bada'a allaahu bihi meeshu wuxuu alla ku bilaabaan ku bilaabaynaa fabada'a bisafaa safaa ayuu ku bilaabay wa qara'a ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah marka in iyada lagu bilaabaya tanaa ku tusayso haddii uu marwo kusoo bilaabo soo socdo oo safo soo gaaro loo xisaabi maayo kaas safo unbay uka bilaabma mar wuu ka bilaabayba socodkaas uu safo u socdo eber waay markaan uu safo kasoo bilaabayaa kow loo tirina qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi sidan anahu yabda-u bisafa buu ku bilaabayaa qabla almarwa fain bada'a bilmarwati qabla safaa lam yajzihi u gudi maayo wa bada'a bisafaa buuna ka bilaaba wakhtalafa ahlulcilmi waxay isku khilaafeen fii man daafa bilbeyt kacbada qofkii dawaafa walam yaduf bayna safa walmarwa safay marwana aan la imaanin xataa rajaca ilaa uu beledkiisiiba u laabtay masaladaasay culimadu isku qabteen faqaala bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen in lam yaduf bayna safa walmarwa xataa kharaja min makata ilaa u ka baxay fain dakara hadduu soo xasuustay wahuwa qariibun minha isagoo u dhow rajaca waa soo noqonayaa wa daafa bayna safa walmarwa waa waa sacyinaya wain lam yadkur hadduunan xusuusanin xataa ataa bilaadahu ilaa beledkiisii ou yimid ajza'ahu xajkiisii waa u gudmayaa wa calayhi damun dam ayaana laga rabaa neef buu qalaya wa huwa qowlu sufyaan athawriy abuu xaniifana kan uu qabaa macnaa waajib buu ka dhigay wa qaala bacduhum in taraka dawaafa bayna safa walmarwa xataa rajaca ilaa bilaadihi fainahu laa yujzi'uhu ma u gudmaayo xajkiisa ma ansaxaayo huwa qowlu shaaficiyi maaligna sidaan u qabaa qaala wuxuu yidhi aldawaafu bayna asafa walmarwati waajibun laa yajuusu alxaju ilaa bihi waajib oo marka rukni ah wahab ayib qowlkii sunnadana waa kan baabu maa jaءa fi اsacyi bayna asafa walmarwa qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can camr bni dinaar can taawuusin can ibni cabaas qaala inamaa sacaa rasuulu llahi sal ll ly slam nabiga waa saciyey bilbeyti iyo wa bayna asafa walmarwa liyuriya si uu u tuso almushrikiina gaalada quwatahu xooggiisa yani sacyigaba waxaa loo sameeyey gaaladuna in la tuso inuu tuso xooggiisa haddanada gaal la tusaye male maka joogee saas darteed marka waa iska sunno sunnanimo baaqi ku ahaana saasuu warkan qowlkan uu yahay ayb xadiidkanna waa صaxiix qaala wfi lbaabi can caaishata wbni cumar wajaabirin qaala xadiidu bni cabaas xadiidu xasanu صaxiix wa huwa aladii yastaxibuhu ahlu اlcilmi ayb an yascaa bayna asafa wاlmarwa fain lam yasca wamashaa bayna asafa wاlmarwa ra-whu jaa-izan inuu bannaan yahay arkeen yacni wuxuu leeyahay orodka meesha waadiga lagu ordaayo sacyiga safa marka laga soo dego badnulwaadi togga calooshiisa marka lasoo gaaro nebigu waa orday ilaa xoogaa yar intaas marka laga dhammaado haddana waa iska socday sacyigaasi marka wuxuu leeyahay waa sunno ayb ayb ibnu cabbaasa sidiisaba asacyi bayna safa walmarwa isaga wuxuu arkaa sunno inuu yahay xukunkiisa sacyiga laakiin hadda tarjamadani waxay tahay orodka gaarka ee labada miil ee cagaaran lagu ordo qofka hadduunan ordino iska socdo waa waa sunno waxba ma ka hallaabay laakiin dawaafkii wa sacyigii waa sameeyey oo yacni socodkii labadii meel waa maray ayb fain lam yasca hadduunan soconin wamashaa bayna safa walmarwa uu ku lugeeyo ku socdo un uunan ordin ra-owhu jaa-izan bay u arkeen qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa wahuwa yuusuf bnu ciisa bni dinaar qala xadaثna bn fudayl can caطaaءi bn الsa'b can kahiir bni jumhaan qaala ra'aytu bna cumar ayaan arkay yamshi isagoo soconayo fi lmascaa meesha mascahe sacyiga lagu sameeyo faqultu lahu waxaan ku idhi meesha lagu orday isagoo iska socdo atamshii ma soconaysaa fi lmascaa meesha lagu rooro bayna safaa walmarwa dhexdeeda qaala wuxuu yidhi lain sacaytu haddaan ordo laqad ra-aytu rasuula allahi sala ll ly slam nabigaan arkay ascaa isagoo soconay wala-in mashaytu haddaan iska lugeeyoon iska socdana oonan ordin laqad ra-aytu rasuula allahi sala ll ly slam yamshi nebigoo soconayana waa arkay yidhi meeshan oon ordaynin markastaa sunnadii waa haystaa aniga wa ana shaykhun kabiir aniguna nin waxaan ahay buu yidhi gaboobay xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro kathiir bnu jumhaan ayaa markaa jahaalo ku sugan tahay ayb laakiin xadiidku waa saxiix oo abu dawuud iyo ibnu maajah ayaa wariyeen iyo imaam axmed fii musnadihi qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix waqad ruwiya can saciid bni jubayr can ibni cumara naxwu hada ayaa lagala wariyey qaala baabu maa jaa fi طawaafi raakiban wuxuu ku yimid dawaafka la dawaafayo qofka isaga oo gaadiid fuushan isagoo gaadiid fuushan inuu dawaaf sameeyo qaala xadaanaa bishru bnu hilaal huwa abu muxamed annumayriyu ayb iqat qaala xadaanaa bishru bnu hilaalin asawaaf qaala xadaanaa cabdulwaaris bnu saciid cabdulwahaabi athaqafiyu cabdulwahaabi bn cabdilmajiid can khalidin alxadaa wahuwa khalid bnu mehraan can cikrimata can ibni cabaasin qaal daafa nabiyu sala alla ly slam calaa raaxilatihi nebiga wuxuu ku dawaafay hashiisa korkeeda faida intahaa ila rukni haddii uu gaaro ashaara ilayhi waa ishaaraya qaala fi lbaabi can jaabirin wa abi tufayl wa ummi salama oo umu salama xadiidkeeda wuxuu ahaa waa xanuunsanaysay nebigay u sheegtay markaasuu yidhi dawaaf adoo hashaada fuushan markaa way dawaafaysay iyadoo hal gaadiid fuushan qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanun saxiix waqad kariha qowm min ahli lcilmi way kaadeen an yatuufa arajulu qofka inuu dawaafo bilbeyti kacbada iyo wa bayna safa walmarwa raakiban isagoo gaadiid saaran ilaa min cudrin cudurdaar maaha hadduu cudurdaar haysta haa haddaanu cudurdaar jirin lugtiisa ha maalo wahuwa qowlu shaaficiyi buuyi tabwiibka bukhaarina cudurdaarkaasuu sheega leanna wuxuu yidhi baabun almariidu yatuufu raakiban tarjamada bukhaari almariidu buu keenay qofka jiran oo isagoo gaadiid fuushan dawaafayo xadiidkanuu keenay kadib fiqigiisu marka wuxuu yahay ninkii jiran ha isticmaalo ninkaan jiranayna inuu lugtiisa isticmaalo leanna asalku waa sidaas imaamu shaafici qowlkiisuna saasu qaala baabu maa jaa fi fadli dawaaf dawaafka fadliga ku jira wuxuu ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay qala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa yaxya bnu lyamaan sufyaan bnu wakiic waa macruuf inta khaladaad iyo loo sheegay ayuu ka noqon waayey qaala xadaanaa yaxya bnu lyamaan wahuwa alcijliyu alkuufiyu saduuq caabid yukhdiu kahiira ayb watagayara markii dambe oo cali ibnu lmadini wuxuu yidhi kaana fulija fatagayara xifduhu faalij ayaa ku dhacay cudurkan qofka baraaliska ee dhinaciisa dhinac dhan dhimanayso ayaa ku dhacay markaa xifdigiisii waa isbedelay can shariikin wahuwa shariik bnu abi cabdillaahi isagana markaa xifdigiisa waxbaa ku jiray can abi isxaaq can cabdillaahi bni saciid bni jubayr saciid bni jubayr wiilkiisa waa waa hiqa hiqatun faadil can abiihi oo saciid bni jubayra can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llahi sal ll ly slam man daafa bilbeyti kacbada qofkii dawaafo khamsiina maratan konton jeer kharaja min dunuubihi dunuubtiisa ka baxaa ka yowmi waladadku umuhu hooyadihii maalinkay dhashay oo kale kontonka jeer marka lagama wado konton wareeg konton ma laga wado konton dawaaf oo dawaafayaa dawaaf kaloo dana gela dawaaf kaloo gela saas ee konton isku bixis ah ma jiraysa qaala wafi lbaabi can anasin wabni cumar qaala xadiidu bni cabaas xadiidun gariib waa daciif marka xadiidka shariigaa ku jiro yaxya bnu lyamaanka laftiisa sufyaan laftiisa ibn wakiic ayb qaala sa'ltu muxamada can hada alxadiidi baan su-aalay faqaala inamaa yurwaa hada can ibni cabaas qowlahu nebiga lagama warinina wuxuu leeyahay xadiidkan ibnu cabaas baa laga warinaya isagoo mowquuf isaga uu ku yahay cabdirazaaq baa fi lmusanaf ku wariyey ibnu cadiin min ariiq cabdirazaaq buu ku keenay iyada laftirkeedana shariik baa ku jira oo sayulxifdi ah ibnu abi shayba laakiin wuxuu soo saaray can xumayd bni cabdiraxmaan alru'aasi can ilxasan bni saalix can mutarif can abi isxaaq can saciid bni jubayr can ibni cabaas oo qowlkiisa ah waxaana ku dhacday khamsiina usbuucan usbuuc marka wuxuu ka wadaa toddobada dawaafka halka dawaafba waa waa waa waa to waa usbuuc badela khamsiina mara meesha ayb kan isnaadkiisu marka waa saxeex marka dawaafka qofka hadda inuu iska badsado waa leeyahay aa cibaado meel kale aan lagu samaynin halkan keliya lagu samayn karo qofkii marka fursad uu heli karo inuu dawaaf badan la imaado sunno ah kama xirno taas qala xadaana bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can ayuba asakhtiyaaniy qaala kaanuu yacuduuna waxay ku tirinayeen cabdاllahi bna saciid bni jubayr afdala min abiihi aabihii inuu ka fadli badnaado walahu akhun walaal ayuu lahaa yuqaalu lahu cabdulmalik bnu saciid bni jubayr layahay waqad rawaa canhu ayضa uu ka wariyey isagana qaala baabu maa jaa fi sala marka dawaafkan cibaado meel kale aan lagu samayn karin waaye oo kacbada keliya adduunyada meel la dawaafo kacba aan ahayn ma jirto qaala baabu maa jaa fi salaati bacda alcasri liman yatuufu wa bacda asubxi casirka kadib salaada la tukado qofka dawaafaa uu tukanayo iyo subaxa kadib cinwaankan marka bacdi nusakh ayaa qorayaan wuxuuna munaasab u ahaa meeshii hore ayb kuu dhigaaday halkan ma xasuusataan waa soo marnay axaadiidta hadda uu sheegi doono waxaan filaa inaan soo marnay ya awqaatu nahyiga ayaan kusoo marnay halkaasna idinka idinma qoraynin markaas idinka idinma qoraynin halkaanu ku qoray qaala xadaanaa abu camaar huwa alxuseyn bnu xurayd wa caliy bnu khashram qaala akbaranaa sufyaan bnu cuyayna can abi zubayr can cabdillaahi bni baabah huwa almakiyu hiqat can jubayr bni muطcim ana nabiya sal l slama qaala ya bani cabdi manaaf laa tamnacu haka reebinina axadan daafa bihada albeyt axad beytkan dawaafayo wa sallaa tukaday ayata saacatin saacadtii oo shaa ou doono min leylin habeen ah ow nahaarin ama maalin ah haw diidinina xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa qofka maadaama dawaafka saacad kasta la ogol yahay dawaafkuna ou salaad wato in la tukan karo salaadaas oon waqtu nahyiga dartiis loo dhaafaynin qala wfi lbaabi can ibni cabaasin wabi dar qala xadiidu jubayr bni muطcim xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu cabdullahi bnu abi najiix can cabdillahi bni baabah ayضa wqad ikhtalafa ahlu اlcilmi fi الsalaati bacda alcasri wa bacda الصubxi bimakata way isku khilaafeen faqaala bacduhum laa ba'sa bالsalaati iyo waawaafiba dhib male bacda alcasri casrka kadib iyo wa bacda الصubxi wahuwa qowlu shaaficiyi وaxmeda waisxaaq واxtajuu bixadiidi الnabiyi sal اه l slam kan xadiidkan waqaala bacduhum ida طaafa bacda alcasri hadduu dawaafo lam yusali ma tukanaya xataa taqruba shamsu ilaa ay qoraxda ka dhacdo wakadalika in daafa bacda salaati subxi ayضa lam yusali ma tukanayo xataa taluca shamsu ilaa qoraxda kasoo baxdo waxtajuu bixadiidi cumar qisadii cumar anahu daafa bacda salaati subxi buu dawaafay falam yusali ma tukanin wakharaja min makata buu ka baxay xataa nazla bidii tuwaa dii tuwaa u ka degay fasallaa bacdamaa alacat الshamsu marka ay qoraxda soo baxday kadib buu tukaday wahuwa qowlu sufyaan athawriy wa malik bni anas laba mas'aleba halkan waa laga qaadanaa qisadan mid waa midda uu u keenay bacda alcas bacda alsubax bacda subxi ee haddii qofka uu dawaafo waa iska sugayaa labada ragca markay qoraxda soo baxday inuu tukado waana qowl culammada qaar qabaan xanafiyada qabaan qisadan cumarayna xujaystay qisada cumar waxaa kale ay tusaysaa labada ragco haramka oo dhan in lagu tukan karo leanna cumar maka waa ka baxay xaramkii laakiin kama dhammaanin labadan ragcee dawaafka meeshuu ku tukaday waa diiduwa diiduwa waa xaramkay ku ji ay ka mid tahay marka labada ragco dadka waxaad arkaysaa ad waxay isugu kallifayeen maqaamu ibraahimka gadaashiisa inay helaan ummad malaayiina marka dawaaf samaynayso maqaamu ibraahim suuragal kuu noqon maayo bal maqaamu ibraahimka ka gadaalaa dawaaf u socdaa dadka soconaya say ugu tukanaya marka adiga waxay noqonaya inaad marka dadka qaar dhibto oo qaarkood waxay samaynayaan dhowr qof waaye nin baa tukanaya mid mid u tukanaya mid intuu tukanaya kuwa kala ilaalinaya dhinacii dhammaabay saas dadka uga hor joogaan waa ka waa ka reexaya meesha liajli ninkan inuu tukado waana fiqi daro xumo faham xumo maqaamu ibraahimka haddaad helaysana waa kaas meeshaas oo maqaamku inuu adigii qiblada idiin dhexeeyo haddii la waayo laakiin meeshaad masaajidka uga tukato waa waa meesheeda bal xaramka oo dhan meel kamida haddaad ku tukato labadii ragcoo xasile cumar aana sameeyey hadda waa ka ayb wa huwa qowlu sufyaan athawriy malik bni anas qaala baabu maa jaءa maa yuqra'u fii rakcatay طawaaf labada ragcee طawaafka waxa lagu akriyo qaala xadaثanaa abu muscabin اlmadaniyu qira'aة can cabdاlcaزiiz bni cimraan wahuwa cabdاlcaزiiz bni cimraan aلzuhriyu bnu abi haabit ayaa la yidhaha matruukun ayb waa matruuk ixtaraqat kutubuhu faxadaa min xifdihi xifdigiisu markaa inuu wax ka sheega bilaabay ayb fashtadda halaطhu haladkiisii baa darnaaday wa kaana caarifa bilansaab rawaa lahu tirmidiyu faqad ninkan marka wuxuu ka mid yahay dadka tirmidi keliya uu ka wariya kutubu sita can jacfar bni muxamedi can abiihi can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sal l slama qara'a fii rakcatay طawaaf bisuuratay اlkhlaas labada suuradee ikhlaaska qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiic can sufyaana can jacfar bni muxamed can abiihi anahu kaana yastaxibu an yaqra'a fii rakcatay طawaaf wuxuu jeclaysan jiray sunnayn jiray qofka inuu ku akriyo labada ragcee dawaafka qul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad marka sufyaan iyo yaa iskhilaafay cabdulcasiiz sufyaanna marka wuxuu ka dhigay wuxuu ka dhigay ana moxamed bnu cali moxamed bnu cali abu jacfar albaqir inuu sidan jeclaystay kaana nebigu u koryahay soo ma arkaysaa qaala alimaamu abu ciisa wahada asaxu min xadiidi cabdilcaziiz bni cimraan wa xadiidu jacfar bni moxamed can abiihi fi hada asaxu min xadiidi jacfar bni moxamed can abiihi can jaabir can اnabiy sal ly slam wacabdulcaiiz wacabdulcasiiz bnu cimraan daciifu fi lxadiid cabdulcasiizna waa daciif buu leeyahay xadiidka laakiin xadiidka dheere muslim ku jiro qisada jaabir xadiidi jaabir alطawiil fii sifati xaji الnabiy sal ll ly slam waa ku jirtay in qul yaa lkaafiruuna yqul wallah waxad uu akriyey marka waa saxiix ilaa laba labada suuradood la akrinayo ayb qaala baabu maa jaa fi karaahiyati dawaafi curyaanan waxay ku yimid dawaafka nicida la nacay in la dawaafo curyaanan qofka isaga oo qaawan dawaafku marka cawrada in la asturto qaala xadaanaa caliy bnu khashram qaala akhbaranaa sufyaanu bnu cuyayna can abi isxaaq wa huwa abu isxaaq asabiiciy can zayd bni uhayc zayd bnu yuhaycna waa layidhaa uhaycna waa layidhaa ayb wa huwa hiqat mukadram rawaa lahu tirmidiyu wanasaa-iyu qaala sa'altu caliyan ayaan su-aalay biayi shayin bucita maxaa lagula diray yacnii markii nabiga ku diraayey oo uu ku diraayey maka xaggeeda sanadii sagaalaad maxaa adiga lagula diray waa sanadii abubakar oo dadka xajisiinaayey abubakar iyo markay baxeen ayaa suuratu tawba soo degtay cali baa la diray marka fariin nebiga uu ka wado una gaarsiinaayey fariin nebiga uu ka wado ayuuna gaarsiinaayey dadka quraysh ee sanadaasna marka dawaafka waa jiray in mushrikiinta iyaga markaa lagama celinaynin xaramka waxay ka dambeeyaa marka laga celinayo markaa wuxuu leeyahay cali baan su-aalay muxuu nebiga kula diray qaala biarbacin afar laa yadkhulu ljannata jannada ma gelayo ilaa nafsu muslima naf muslimada maaha walaa yatuufu bilbeyti curyaan kacbadana ma dawaafayo qof qaawan iyaga marka waxay dawaafi jireen kacbada iyagoo qaawan falsafad shaydaan uu geliyey bayna ahayd oo waxay dhihi jireen quraysh baa waxay dhihi jirta dadka kale iyagoo qaawan ha dawaafaan leanna dhar iyagana waxay iska dhaadhiciyeen dhar aad kusoo dambawdeen inaad kacbadii la timaadaan oad ku dawaaftaan ceeb waayo markaasay dharka dhiganayaan haweeneyda marka waxay leedahay alyawma yabduu kulluhu ow bacduhu famaa badaa minhu falan uxillahu marka aayadaha hadda suurat lacraaf waatay soo degan yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin dadka marka hadday ka dhigtaan waxyi hadduusan diin u ahayn waxyiga hadduusan diin u ahayn wax allaale shaydaanku waxuu rabo diin uga dhigaan qof baa iska seexanayo waxbuu isaga riyoonayaa waa lagu dhaqaaq wax badan oo hadda innaga waxaa jiro ummaddeenna diin ay u haystaan xaqiiqaduna aan diin ahayn oo aan tan waxba dhaamin middaan hadda uu ka dhaadhiciyo shaydaanka dharkiina aa ku dambaawdeen kuma dawaafi ka artaan saa darteed dharka tuurta wax badan oo noocaasaa jiraanoo dadkii ay ku dhex jiraan ayb oo haddaad weydiisid lagu leeyahay hebelaa riyooday waxaasuu sheegay hadda ka horaa saas dhacday kanaa la yeelay shaakooyin uun khuraafaado meel culuma warkeedna maaha waxyina ma aha waxyina maaha culamo warkeedna ma ayb walaa yajtamicu lmuslimuuna muslimiinta iyo walmushrikuuna ma kulmayaan bacda caamihim haadaa sanadkoodan kana kadib ma kulmayaan macnaha ma soo xajinaya mushrik dambe xajka ma imaanaya waman kaana baynahu wa bayna nabiy sal ll ly slam cahdun qofkii isaga iyo nebiga ay ballan dhexdooda ay taallo facahduhu ballantiisa ilaa muddatihi ilaa muddadiisa waman laa muddata lahu qofkaan muddo lahaynna fa arbacatu ashhurin afar bilood aayadihii suuratu tooba faatimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim iyo yacnii fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin marka halkan marka shiicada shubhay keenaanoo waxay yidhaahdaan arrintan cali waxaa loogu dhiibay waxay cali loo dhiibay waxay tusaysaa booskii nebiga inuu isaga taagnaanayo markuu nebiga dhinto ka bacdi leanna nebiga ayuu warbixintii ka dhiibayaa xaggiisa saasay dheheen abubakar dadka xajisii baa la yidhi laakiin muhiimaddan looma dhiibin laguma aamini karin ay leeyihiin waxaasaa marka afkooda ka baxa culimada laakiin waxay yidhahdeen dhaqanka carbeed ee berigaas jiray baa wuxuu ahaa hadday laba qolo heshiis uu dhex maro ninka heshiiskaas saxiixay ee madaxda ka ah isaga inuu guriyo waa suuragal haddii kalena nin isaga dad ninka dad ugu dhow ayaa fariinta soo qaadayo oo markaa heshiiska burinayo haddii la burinayo heshiis laga baxayo marka nebigu wuxuu ula dhaqmay calaa caadatihim wixii ay yaqaaniin inuu kula dhaqmay oo ah in cali uu diro oo in adeerkiis ahaa uu yidhaahdo war heshiiskii waa ka dhabo waa tana dhaqankiinniina waa kan oo waxaad taqaaneen waa haddii qof kale keeno macno ma aynan u yeeli jirin kasay macno ugu yeelaan buu ugu diray culammada saasay dheheen ta kale warkan iyoyaa muhiimsan xajka xajkaa weyn xajka arkaanulislaam uu ka mid yahay abubakar haddii salaadii lagu aaminay oo xajkii lagu aaminay yani muwaynan taas ahayn marka wax weyn calaamad shiicada marka iyagaa caqligooda wuu fooraraa oo dadku culimmadu waxay yidhaahdaan caqliyaad markay noqotona kuwa ugu caqli yar waayo dadka oo waxay ku shabahaan xumur low kaanuu min albahaa'imi lakaanuu xumuran caqliyaadna ma haayaan naqliyaadna ma haayaan hadaad hadda kitaab soo qaado in sheekha beri wuxuu yidhi wax noo akrinayey waxbuu ku sameynayey baxdi iyo tafaasiirta shiicada mudduu marka daba joogo kutubtooda fiirfiirinaya markaas wuxuu yidhi naqliyaadkooda oo dhan waa iska hawas iyo waxaan sax ahayn wuxuu leeyahay qaala fulaan hebel wuxuu yidhi abaranii fulaan can jacfar can aabaa'ihi waxa dhanba waa wax noocaas can jacfar can aabaa'ihi wax naqli markay noqotona naqli male iyaga leanna beentaaba calaamad u ah caqliyaad markay noqotona muctasilada iyay ka fiirsadaan ay daba joogaan marka kayaan macnale male ayb waa uun sida yuhuudda aynan kayaan ula u lahaan karin ilaa inay dad uun ku tiirsan yihiin maane baa kuwan laftooda noocaas kayaan ma yeelan karaan ilaa wax uun inay wadaan maaha weligoodna marka gaaladaa wadi jirtay muslimiinta shaam dagaaladii ka dhici jiray fardaha intay muslimiinta ka qaadaan bay qubrus gey jireen hubka intay qaadaan bay qubrus ka iibi jireen geyn jireen dad muslimiina hadday arkaan oy gaadaanna intay qabtaan bay halkaas ka iibsan jireen gaaladay marka ka iibin jireen meel marka mowqif xunay taagnaayeen weligood jabal la dhihi jiray jabalu kasrawaan qolo ku jirtay oo islaamku saas u dhibeen unbaa markii gaaladii iyo tataartii iyo laga adkaaday ayaa iyagii marka la hareereeyey ibnu taymiya la su-aalay see la yeelaa wixii marka ay wax ku yeeli karaan iyo halaga qaado iyagana halla kala hallayska firdhiyo halla kala firdhiyo isu imaatinkood iyo shar dambe un hallayska ilaaliyo waxba dilkooda macno kuma jira saasuu yidhi meelahan iyagana shaam baatiniyada joogto dhib fara badana iyagana kutubta taariikhda ay ka sheegeen qala wfi lbaabi can abi hurayrata qala xadiidu caliyin xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana bnu abi cumar wanasr bnu caliyin qala xadaana sufyaan bnu cuyayna can abi isxaaq naxwahu waqala zayd bnu yuhayr wahada asaxu washucbatu wahima fiihi kana asaxsan buu yihi shucba waa wahmiyey faqaala zayd bnu uhayl ayuu yihi isaga ismaada waa dhowr ismo saasoo kale uu wahmin jiray ayaa jirtay ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed